mid ka mid a beelaha gobolka mudug oo dagaalo ay ku dhex mareen gobolkaasi beelo kale ayaa waxa ay shir ku qabteen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug beeshan oo inta badan degan gobolka mudug ayaa waxa ay ka hadashay in nabad ay ugu baaqdo beelaha galbeedka gobolka mudug ee kula dagaalamay waxa ay sheegtay inay diyaar u yihiin gogol nabadeed oo xilligan ay isugu yimaadaan beesha ay dagaaladu ku dhex mareen galbeedka gobolka mudug xilli horey ay u burbureen heshiisyo ay labada beelood gaareen odayaasha dhaqanka oo gaalkacyo ku hadlana hadalladoodii waxaa ka mid ahaa inta shirkeennaani wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadeed waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan ku baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa walaalaheen waxaa naga dhexeeya saddexdii xaqoo shareecadu sheegtay xaquljaar xaqulqaraabo iyo xaqulmuslim xaqna ma ahan inaan isdilno dhibaato nugu kallifaysa oo aan ahayn in shaydaan nugu shaqaystana oo aan isku dilaynaana ma taallo waxaan isleeyahay gacmo kalaa waddanka ku jira waxaan leenahay hay-adaha amniga soomaaliyeed iyo kuwa maamulada galmudug iyo puntland ha baareen waxa halkan ku jira sida warqadda ku qoran waxaan aaminsannahay in lagu hagardaamaynayo dadaalada waddanka soomaaliya ee dhibaatada ka jirta lagu xallinahayo dagaalada kan halkan ka socda ka mid yahay waxyaalaha lagu hagardaamaynayo ka mid taha waxaan rabnaa inaan ku kabno codkeenna inaan nabadda diyaar u nahay awal iyo aakhir muddo dheerna aan u gogol dhignay aanu dalbaynay haddana sidii aan diyaar ugu nahay
waxaana ilaahay mahaddiisa maantayto haddii abtiyaashay reeleelkas haddii ilaahay ka keenay nabad baan rabnaa aad baan u soo dhowaynaynaa waxaan u malaynayaa toddoba iyo toban bilood amase laba sano oo dhowdhow ayaa dagaalkaasi socday inta badanna goobjoog baan ka ahaa waxaan islahayn cid baanu nabaddu ka socon weyday marka haddii maantayto ay abtiyaashay nabaddii ku dhawaaqeen annaguna aad boqolkiiba boqol baan soo dhoweyneynaa waa soo dhoweyneynaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa dagaallo xoogan waxa ay galbeedka mudug ku dhex mareen beelo wadadega gobolka mudug beelahan ayaana bishii oktoobar ee sanadkii tegey waxaa heshiis nabadeed uu ku dhex maray deegaanada dagaaladu xilligan ay ku dhex marayaan iyada oo xilliganna ay beeluhu mar kale doonayaan inay nabadda taabageliyaan oo guud ahaan laga hortago colaadda iyo isdilka qabaa'ilada gobolka mudug oo si daba dheeraaday